gudoomiyaha degmada cadaado faarax diiriye warsame oo ay weheliyaan wasiirada cadaalada iyo amniga galmudug ayaa si wadajir ah u dhisay guddiga amniga iyo cadaaladda ee heer degmo dhismaha guddiga oo ka dhacay cadaado ayaa la qorsheynayaa in laga hirgeliyo dhammaan degmooyinka galmudug guddiga waxa uu ka shaqeyn doonaa xoojinta amniga horumarinta adeega cadaaladda iyo xalinta khilaafaadka si loo helo xasilooni iyo nabad waarta waxayna yeelan doonaan shirar joogto ah oo toddobaadle ah qaar ka mida mas-uuliyiintii ka qaybgalay madasha ayaa ka hadlay muhiimadda shirka kaas oo laga soo saaray amaro kala duwan
wasiirka iyo labada wasiiroo na soo booqday oo noo waday barnaamij ah in amniga degmada la xoojiyo halkan maanta waxaan ku dhisnay guddiga amniga degmada iyo cadaaladda oo ka kooban degmada booliiska nabad sugidda milatariga daraawiishta maxkamadda iyo xibno ka socon doona haddii alla idmo bulshada guddigaas wuxuu mar walba rafaysgarayn doonaa oo la socon doonaa xaaladda amniga wuxuu ka shiri doonaa wixii soo kordha wuxuuna mar walba la socon doonaa xaaladda amniga wuxuuna gudbin doonaa wixii degmada ka tanbadiya iyo wuxuu u gudbin doonaa wasaaradaha ay qusaysa iyo dowladda galmudug guddigaas halkan lagu dhisay isla markiiba waxay soo saareen amaro lagu mamnuucayo beensalka baabuurta beensalka la saaro in baabuurta beensalka aan la ogolayn ee beensalka laga fiiqi doono haddii alla idmo qof walbana hadda aan amrayno inuu beensalkaas fiiqo oo baabuurkiisa si amniya oo maaragtay cidna uusan ka cabsanaynin uu beensan la'aan magaaladiisa ula dhex mari doono haddii alla idmo wixii maanta ka dambeeya beensalku wuxuu keenay dhibaatooyin fara badan wuxuu keenay in wax lagu qariyo wuxuu keenay in dad lagu afduubto wuxuu keenay dhibaatooyin wuxuuna keeni karaa dhibaatooyin kaleeto qodobka labaad waxa weeye qoryaha lagu dhex wato magaalada haddii ay yihiin ciidan iyo hadday yihiin dad shacaba intaba waxaa mamnuuca wixii maanta ka dambeeya in magaalada qori lagu dhex qaato waxaa noo qabsoomay shirkii koowaad ee loogu talagalay in lagu dhiso guddiga amniga iyo cadaaladda heer degmo oo si wada jira inay u shaqeeyaan maadaama sannad cusub aan gelayno waxaa loo baahan yahay in la dardargeliyo garsoorka iyo amniga wada shaqayntooda si loo helo dowlad wanaag iyo wada shaqaynta amniga iyo cadaaladda oo degmada heer degmo ka soo bilowda asagoo u soo gudba markaas heer sare u soo gudba waxaan rabnaa maanta iyo cadaada ayaan kulankii koowaad ku yeelannay dhammaan degmooyinka galmudugna haddii allaydmo waa tegaynaa